waa mahadsan tahay zahra adiga iyo bahda v o e da iyo ummadda soomaalida dhammaan ay dhegeysanayso sharcigan wuxuu soo jiitamayay muddo ku siman hal sano wakti fara badan buu qaatay waxaa muhim ahaan loo fiiriyey markii la yidhi halaga shaqeeyo documents waaweyn oo siyaasadeed ayuu u xanibnaa muddo dheer oo ay ka mid ahayd heshiiskii baydhabo lagu gaaray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka iyo maamulka gobolka banaadir ay gaareen oo shidaalka qayb ka ahaa markii lasoo saxeexay heshiiskaasna heshiiskii lahaanshaha iyo maamulka dakhli wadaagga gaar ahaan shidaalka markii lasoo saxeexay baarlamaankii oo ka shaqeynayay oo aan horgeynay oo xukuumadda ay geysay ayaa waxaa handalo loo baahday in isaga laftikiisii baarlamaanku ay sharciyeeyaan waa garta way sharciyeeyeen taasaa fududeysay maamul goboleedyadu inputkoodina waa geliyeenoo way way way way ku leeyihiin afkaartoodii markee madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ayaa saxiixay ayaantaas iyada ahayd maanta ayaa ilaahay qadaray inuu baarlamaanka golaha shacabka inuu meel mariyo cod aqlabiyad ah ayagoo muddo dheer kasoo doodayay
waa garta si fiican o si fiican ooga baaraandegay aada iyo aadna ooga dooday si aan khilaaf lahayna maanta ku ansixiyey oo oo wanaagsan gartayna inuu muhim uu yahay sharcigan waddanka muhim u yahay waa tahay sharcigan muddo aada u dheer ayaa saad sheegtayba uu yaalay baarlamaanka amaba xataa hadalhayntiisa ay jirtay oo meelaha qaarkood lalahaa xataa sharci siyaasado kale ay ku hoosduugan yihiin ayuu ahaa oo cabsi badan ayaa laga qabay maantana si khayrul caadiya in ka badan boqol iyo konton xildhibaana ayaa ha ugu codeeyeen halka afar keliya ay ka diiday marka maxaa sahlay maanta in baarlamaanku ay saas cod aqlabiyada u siiyaan muxuuse dhigayaa sharcigan waxaa sahlay baarlamaanka waxay leeyihiin guddi guddiga khayraadka la yidhaahdo oo gacanta ku hayay sharcigan annaga ka wasaarad ahaan markii aan soo gudbinay ayay la wareegeen baarlamaanku halka sano iyo waktiga hadda aan sheegayno o dhan ayagaa haystay qodob qodob say ugu eegayeen uga baaraan degayeen oo ay la kaashanayeen khuburo kala duwan soomaali iyo cid walbay tahayba cabsidii ayada ahayd meeshaasay ka baxday dooda adagay geliyeen aada bay uga doodeen si fiican bay uga baaraan degeen wakti ku filan ayaa keenay in ayagoo aan maanta cabsi laga qabin oo ummadda soomaaliyeed kalsooni geliyey inay ansixiyaan waktiga ay geliyeen ayaa laga garan karaa inay meelo badan ka eegeen gees kasta ka eegeen sharcigan si fiican u calaliyeen wa garta taasaa keenaysay arrimaha siyaasadda hadday tahay arrimaha imaan doona ee xagga dhaqaalaha ka imaan doona hadday tahay arrimaha imaan doona xagga shuruucda hadday tahay waktigaa isaga ahaa ayay kusoo afjareen kuna fahmeen si fiicanna oga oga oga oga arrinsadeen taasaa keentay maanta in si buuxda ay u fahmaan oo u ansixiyaan maxaa muddada dheer lagu diidanaa oo sharcigan ka dhigay in uu yahay mid qeyb ahaan dadku ay aada uga dideen maxaa waxyaabaha laisku haysta ka mid ahaa oo muddadaasi sanadka ka badan uu u yaalay meel sharcigan in la ansixiyo sharcigan waxa qodobada ugu muhiimsan ee baahiyey waxaa ka mid ah in in ku filan la talageliyo oo tala laga yeesho ummadda soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan baarlamaanka golaha shacabka ka doodaan kolka ay ka doodeen waxa ay dheeri ahayd oo aana meesha ku jiray in la geliyey sharcigan dhegeysi dadweyne oo la isu keenay bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsatada qareenada madaxa bannaan ururada u dhaqdhaqaaqa haweenka ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada jaamacadaha culimmada marka dhegeysiga dadweynaha laftirkiisa meesha waa waa ku jiray inta badan waxaa daahinayay oo ka mid ahaa in la yidhaahdo waxaan na fahansiiyaa qol qolo kasta oo hadasho ama qolo kasta oo concern ka muujiso ama ka muujiso inay inay inay aysan ku habi ku ahayn ama ku faraxsanayn in lala fariisto ayaa heerkan soo gaarsiiyey mahada ka gaarto guddiga khayraadka golaha shacabka ayaa ka shaqeeyey aada iyo aada iskugu dhabarjebiyey anoo halkan ka faa'iideysanayo waayahay qodobada ku jira sharcigan ee dhinaca ku saabsan heshiiska qaybsiga iyo lahaanshiyaha maamulka dakli wadaagga ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ee dhexe muxuu yahay maxaa macnaha qodobada aasaasiga waa sharcigan u noqonaya qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inta aan lasoo saarin in la isku raaco horta waxaan yaa iskale waa la qeexay codda iskale shacabka soomaaliyeed ayaa iskale marka lasoo saarana habka loo wadaagayo steedyada iyo dowladda federaalku inay faham ka yeesheen ayaa ka mid a qodobada ugu waaweyn haddana nuqul ah sharcigan qodobada kale oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah habka marka lasoo saarayo loo wajahayo oo yeelanayo saddex leeyar ama saddex face ama saddex hay-adooda waaweyn ay maamulayaan oo ah hab siyaasad sare ah iyo hab shuruuc ah iyo hab farsamo oo operation ah marka hay-adahaasa ayaa ka mid ah qodobadaasa ugu waaweyn oo sida loo wajahayo soo saaridiisa ah intaas si looga fogaado ama ay u noqoto in hab hufnaana ay u noqoto qolo kastana shaqadeeda waa loo madax baneeyey qolo kastana waxaa weye waa la caddeeyey waxay qaban rabto